Wasaaradda Deegaanka Gobolka Daadmareer ee Somalilan ayaa deegaano ka mid ah gobolkaasi ka fulisay howlgallo lagula dagaallamayo dhuxusha. Intii uu socday howlgalka ayaa lagu soo qabtay dad ku howlanaa shidista dhuxusha. Isuduwaha Wasaaradda Deegaanka Gobolka Daadmareer ee Somalilan Cabdiqaadir Xaaji ayaa ka warbixiyay howlgalka.
waxaanu u baxnay howlgal ah ilaalinta deegaanka halkan aanu joognaa waxa weeyaan tuulada caraale iyo belisaale dhexdooda Een, howlgalkaas oo aanu kusoo qabannay maxaabiis dhuxul ka shidaysa oo markii warka nala soo siiyey aanu ku baxnay waxaanu soo baxnay saddexdii barkii habeennimo Ee, iminkana waa arkaysaanoo waxa weeyaan waa lixdii iyo wax yar Een, ilaahay amarkii maxaabiistii waanu haynaa godadkiina waa kuwaasoo way baxayaan haddii ilaahay ka dhig waxaanu marin doonaa sharciga u turi mayno sharcigaanu marinayna cid kastoo deegaanka dhibaato ku haysa weliba raggan waxay ka mid yihiin rag dhowr jeer hore la qabtay oo la xukumay oo caadaystayaal ah markaa halkan waxaan digniin uga dirayaa cid kastoo ku howlan inay deegaanka dhibaato u geystaan oo ay dhibaateeyaan inay faraa kala baxaan annagu ciddii kasta ee deegaanka dhibaato ku haysa sharcigaanu marinaynaa habeen iyo maalinba heegan baanu nahay sidaanu deegaankaa u badbaadin lahayn ciddii deegaankaa gubaysa ee dhibaatada ku haysana waxaanu leenahay faraa kala baxa faraa kala baxa in badan horena waanu idin dignay maantana waanu idinku celinaynaa annagoo mar walba digniinta saacad walba iyo goor walba idiin sheegna qof ka dhaga adayga ha dhowto waxa weeyaan annagu sharciga baanu marinaynaa howlgalkaasna wuu soconaya mid joogsanaya maaha Os- iminka waxaanu gubaynaa oo halkan aanu ku gubaynaa godkii labaad tuurkii labaad baanu gubaynaa Ee, ee, macnaha tuuladan caraale waxaa la socdaa guddidii tuulada iyo xubno ka mid a forestryga wasaaradda deegaanka oo runtii iyagu sahanka iyo soo sheegistanba lahaa godkan way ka carareen maxaabiistii ninkii shida wuu ka cararay m- kumaana gumaana qaban laakiinse godkaa bariga aanu ka soo gubnay ee u dhexeeyey caraaliya belisaal waanu sinaa maxaabiistoodii sharcigoona aanu marin doonaa